Warsan Radio Radio Warsan
radio warsan widaykii bulshaduwa madoonno walaalkinga warshe yarow kome ee s w afe waa hawada dhatiye way siinkasiyey fm shayni wiinagowa wadanka kulidee warkin ee ku dheego bulshado liwidaaya raadiyo warsan widaay widaay shee kuwiinyaa wangaalnu humbokuwiintaa wijiga dhigoyna adii warkaka jare doowanna katafig'e wangla dhammaaw e beenluku wareejiyey runguwiinti ee waako wal ugaandaru walfaylima ee wadankin horumarshay waliqobsami ii walikumoqon ii weliba adduunwiinaga walikudhiyaw haysiinku warbiyo bulshooydaarada raadiyo warsan wanaagii walaaltinimada warsugu noo yaqiin ee diinteen waafig e wacdii tafsiir hadiite walboon kumoqanayn iidhe i baafin barnaamijyo waltarka leh warsaga ciyaaro banooniga heeso wadani i jecel barnaamijka salaamo walaalos jeel iyo weliba fikir walaagi adahayta walkoo qobadaya walaal welcom radio warsan waltarkii bulshadu Radio Warsan midnima weydiisu Radio Warsan warsan raadiyo Radio Warsan
carwo by star eelmadara intii roogdana markaato ah aana isgooshan eedaga intii baaftiina soona iriidaanka nuur badana arwiya ugaasona arwo by staro arwo kacajab geliyaasu arlaadeen gudaashe iyo oo kaleeba aynolanka daarna iditiya hooba adarogsta cumaaniya abudabay wal adarogdila iska aalata carwa baistaaru lambu li aanshago usiday ardi aanshago arosay oona biiko gooye hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaasa anku adeeg walaal arwo by star kirka gorodaawaa ammaantaa daliiliyeeye carwa baistaara adduunka addoon dhex yaalla wal aflaylaaka koobo korma ee ariir ilan wiin culmi i aam dhatiyo ha agalkaada madooha iila araga baybaa kale cajaa'iblee carwa baistaarka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta qibla ishalboodaw hatina has aruuriyaayo carwa baistaar ha qoraw wal horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinnaha iila araga ariir ilan wiin dhatiyo ayinkan waybuwaa carwo baystar carwa baistar mayba ka taale nawaaxiga faridoodka ee magaalada baydhaba garaangna sarti dheer ee baistar walaay faahfaahintaasi dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ibirli hal shan konton iyo toddoba tum iyo toddoba ibir lama ama teleefon kale ee nambar sheey ibirli hal shan konton iyo siyeed afarti lama toddobaatan iyo lihatan horan deer carwada baistar
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقن سديال كل جين ميركي سويسن روغدان حكا دواد برنامج كولان كورسان uunimo arbaae uun khamiistaha galaasa taariikhdaniyo ka eedanta tumi isiyeedka bili koowaad sanadka lamaada kun tumi iyo toddobaada barnaamijkaana kulanka warsan qodobadiisan ka dhugun sida doontaan oo kumayba ku mid ahaa isku-duwaha wasaaradda waraabka iyo beero ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiwahaab siraaji sheekh madooyow iyo geekamayba ku hadlay warqobodka wasaaraddiis tan iyo wakhtigii la dhisi wasiirka hubka dhikowka iyo dhaqanceliyowka maleeshiyaadka ee koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eelay oo waraysi dheer oo dhiniyo badan daarawsi idaacadda warsan barnaamijka yaa ku bogdo doontaan dhegensadayaal siminaar iyo geeka la kabqowdii xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ha ku qiib galeen iniskooyka iskaalatada beero ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya warbixin yaa amuurtaas yaana siinku ku hayna mayba kaloo barnaamijka oogha ka qaado doonne kulun gookiyo kuweeldhadeen culimaa u diinka magaalada baydhabo hanjo onkuwin oo ku mid ayey sheekh xasan cabdulaahi sheekh xasan gaab iyo sheekh sheekh eedin sheekh siid yaa baaqmayba aan ka direena beelwiinta degan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taas oo yo unku digaayaan dadkiina in kulanti sida markaas ilaahay laku magangeli oo ay ol i abaar culimmada iyo baaqjoona geeka barnaamijka kulanka warsan iyo dhegensadayaal ka dhegensado doontaan barnaamijka wayba hasaaray faysal dhaayo xuseen anuu mukhtaar sheegeedan dalmar ee nasiinla dareeriyi doona iyo udhiniga farsamadan oo caawiyi doona saaxiibkay saalax cali maxamed saalax mar kale kulanto fayle dhegensadayaal meel kastoo isan roogdaan qodobka unka horeeya ee barnaamijka kulanka warsan oo kaha ka qaada doonana mayba ku mid ahaa ilaahay in naxariisaa malaaqa maalan caliyow barra oo haay siyeetan iyo lama sano jar ya geeka mayba ka dhimiday isbitaalka weyn ee magaalada tumbaydhabo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun kureed markii uso kadhiyey cudurka shuban biyoodka kaasoo dhibaato eedan weyn ka haaya deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya haddaba si walanku ogaana taariikhdii dheerayti ee mogdogan lahayn ee malaaq cali barra iwal qobadkiijey iwal yaabiga islaku gordo jaray malaaqa mayba iinku sheekoyey malaaqa deerow yaaquuba oo muddo labaatan ishan sano ee malaaga isgordaayan waan dhawaanagun haayan hano eydin iska dhow oo isku meelo rooganyo oo ha ku qiib qaadeen dhisowkii dowladdii lamaada kuntumii lamaadii xasan ow sheekh mahmud iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uu soo gaamiyaw shariif xasan sheekh aadan malaaqa oo waraysi dareen badan leh ana laweeldhadii hadalladiis mayba ku mid tahay
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون آه، ما الله علي بر إلهي نهريسة إهل شيء قرابديس إي ملاغير سكون مضي إي قود أهان ومضي كوفر قلبات مركن كوريك صبر إيمان إلهي كسية aamiin آه، جنة الفردوسن إلهي قرابية ملاغير سديسين بكوار قبطان بريا ما جري شبن بيوت أولا كدماضي وسونتي هلالي arrintaas ya ka dhamaday waa kale dhibaato ee kale uu soqaabay ma leh marka shabankaas ayaa galay marka sidaasaa ka dhamaday dhimashadiis sidaasaa ka kooytay waybaasiin leenaha dhammaan shacabka koonfur galbeed gaar ahaan guud ahaan shacabka koonfur galbeed gaar ahaan ehladiisa iyo qaraabadiisa ku dhamaday iyo malaaqadiisa muddo badan ha wada shaqeeyeen ilaahay sabar iimaan ku wada siiya laah
malaaq deerow yacquub innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun una dhaw samari iimaan alla noosii malaaqa maybanka warsada faday ini adaninku warbiida taariikhdii malaaqa meeli usaka dhaladi waqtigii usa dhaladi inti ada gorashooda eta walaa ada ku kasaasi malaaq maalan cali barra
malaan waa la cali bar ilaahay naariisa daadiis may ay tahay sideetan iyo lama sano jir ahaaye lamaxaas iyo hadda ku dhumaday ciyaal badan alxamdulilah haddii soddon dheerana labaatan iyo wala jaraan waa kutabi isku ku kutabi alxamdulilah marka langab lahayn maayna sideetan iyona iyo lama jiran hay malaga mayba kasaana lang eed iyo eedan xikmad badan hay lang eed iyo eed qur-aanka saaxiib leh oo hamiingi maalanba qur-aan akris badan hay intii umaado qarniyada anguna kukuwarkamna malaadida hesho markiliin fiiriya siin odaygii malaad mukhtaar lehri jaryaanka qur-aan akris badan hay isom hamiinkii iyo maalantiiba markiinkii yarta madad bersho may akriyi jiray lama suba saddex suba marmarna maraba akriyi jiray subaxdiisi ankafadheedo sababkad duurka marada soo dhamaayiya yaa araga jarni oona saaxiibyada hayni may kale ka dadaali jiray malaaga oo shaqadiisa ay tahay islaaxa bayna annaas waa shirar badan oo uuse ku qiib galay oo islaaxin ah umadada geliya marablo kumada iyo tan soomaaliyeed baa qobadii may kuma tahay odaygaas ilaahay naharaysaa hadlintii hadlintii kudhaadheedii hadame iyo xareen hadlintii khilaafaadka dhibaatooyinka iyo kudhaadhiyaan iyamayn haay inuusu xalligii gudoomiyan in haay weejida la fadeeday markii lamaado araray iyonay shaljabtay dawladii cabdullaahi yuusufna la hadisay si iyo dagaalamaayeen dawladaas la hadisiyna dib heshiisiin may ka koobadaya usoo gudoomiyey ka ee magaalada weejid may haay lamar wardaba horyamuudka dib heshiisiintii iyo walaaleentii iyo ay ku qiib galay dib heshiis intii arrimaadii soomaaliya qobada ay dhammaantooda ku qiib gali may haay lang oo eed iyo eede mar walbaba usan karta ama weyne qur-aan akriyin islaamka ka shaqeeyo dib heshiisiin badan iyo ka ogolankaasa waxaaladiin sidaasa ku kuwargaba ilaahay naxariisaa malaaq maalin cali bare intay ka dhaladi
malaag maala cali baro walaalow ana hadda waqtigan haadarka meel xillee ka dhaladi makari karo laakiin sidaana ku wargaba sarmaangi weejid eriyadaasa ka dhaladi sarmaangi weejid eriyadaasa ka dhaladi hadda lamadii taas sarmaha roogda madna weejida roogda marka eriyadaasa ka dhaladi intii adii isu isbarateen maaqasini lukuroogo malaaq maalin cali bare malaaq yaaquub deero
walaalow walankaas intuuna isbaranaya labaatan iyo shan sano labaatan iyo lix sano yaa yaa yaa sanadkan ee labaatan iyo shan sano labaatan iyo lix sano yaa iska iskasaan intiaanu isu isbaranay markuu weli kuwa ramaase hogaamintiis saahayti malaaq ilaahay naxariisaa marka ada fiirida qaabkii dhaqanka soomaalida ee markii hore laka dhaqama jaray hogaamintiis saahay lan ad adagaayay oo go-aankii lankudaba kooy korna ninkuwaranba
horta malaaga culmihay culmihay lan culmehen adiba gordaas mar walba mayba tixgeliyahay meelo dadkaan badan yihin oo markaas weyniis wadatashi qaadado markii wadatashi walaas qaadadona markaas kabaad ilaahay tala saaradahay go-aan shayna qaadadayahay malaaga intaana kukuwarka waana argi jiray kalanka malaaq deero ahaan geeka hobla ku warsada maalaaq maalan calabare qof noocehay hobla keera geeka may kasi faa'iidahayti
wallahi maalan maalan maalan malaag ali bare may hay langeedan qiimo badan may hay langeedi eedi eedi eedi xagga diinidanka dhow may hay langeedi eed dadshay injeel langeedi eed ummado oo usaderisi in la ilaaliyo la dooro la xaq doorasada shareecada islaamka qabto ka dhaqamaw yaa yaa kasifeey karo may kale kasifeey karo langeesi oone hal adugo markii saadalshay naqsadawna hadalshay iyo sareenbaan lahayna meeli alla meeliisu markaas uun lijeedana basii koro eed iyo eed hadalshay infayla intaas ayadana ku kordeen maadaama malaaq deero muddo labaatan iyo shan sin ee adagordaasi malaaq maalin cali bare may adaka xasuusadaasa oo malaaga ususuubiyi muddadii isin isgordaasen oo aad erafad era kortay haan i haan yalaha ka tagu doono malaaq maalin cali bare ilaahay naxariisaa wallahi sida walhaada eed iyo eeda haddaan xasuus badan kahaaye malaaga may jeelay ini umadan digil iyo marablo gaar ahaan dadkan baayi bakoolka nool si nabadgelya kawada nooladaan muhiimada koobad owse mar walbaba ka taamay taasa hayti dan kale may xasuusana iniis mar walba neeraay niman yahaw ani bisowe ani jirone ani hadame awalman intaraaso unoo iska duubanin odayaalka meelkasi roogaan oo sida somaliland iyo puntland manorona ina wadankii keen dawlad oo maanta laga xasuuslo doono unu nabadkeen dambe ma ay doonaan dhisnaan mar walba lana xanaaga maybaa hordhakaay ereyadaas iyo ereyada madda oo aan eed iyo eed qaylo badan ingiliyaas iyo mar walbaba narejar iyo lamadaas kelmadood oo in dadka dhafiyo islaax mar walba ka shaqeeyo iyo in dadkan wal isu ku taba unu ku tabaano oo ummadan unu ku dhalan ilmoosha dambe oolan naqdad koro iyo mar walbaba niigubaabiyaay lamadaas qodob iyoonay may eedanka xasuusada iyo qur-aanka mar walbasa niigubaabiyaay naraay aya qur-aanka ila akriyayontimilaka jarni intaas mariyal aragin iyo akriyaan markii lita gobol dhisaani markii sididan gobol dhisaayida mar walba soo ku xuli jirtay afkaarta eraas in qur-aan la akriyo marka lan qur-aankii idinka tiirsan alishay abuur idinka tiirsan yahay ilaahay dhulka hoosis ee badan kasi yalana marka lan qaali ee waa noobay maanta ilmooshay layma ku bane may ku bayaye lan ummada koonfur galbeed iyo ummada soomaaliyeed duububka soomaaliyeed meel kasta yoran lan qaali ee ku bayeera koran ilaahay naxariisa malaaq cali barra malaaq deerow markii kiinka damboyti adigiis is aragdeen hadaladii usu ka eraayay adagtawantu may ku mid tahay runtii adeerow anay naftatae meelo ka khaase oo labahayta maalintii unaabahani oo anadaxa marahaan bay maalintii unaabahani iyo dardaar adag isii mayaray xamaraan sootaan xamaraan jeedaan mabaadidii eraasii ummadan koonfur galbeed ay la shaldhamtaanay xamar obisan seetaan siyaasada la gale siyaasadaas la galan odayaalkiina inkashaltabteen odayaalkan tiroganonona maybuwasingana geedfidhiyasingana isuma meelan bateena mayay kala dardaarinaysin ininsin shaltabna marka hadal xasuustin ka dambe hayti markaasa hayti marka waa arran oo khayro badan oo meel walba oo taabadaas waay arrintaas
eedin eedaa mahadsanto malaaqi deerow yaaquub yahay kaas adeer intee roogde
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaankan gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskrebay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waayaa idika reebay iniisi sheegan walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniibaa ejibiigay yaraaday inamaysi iniiska fiirada isboonyo iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo damboytana ha in sheegdo akhuna medical center isku dhama ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina an kuma qanayne oo muto ka daawaysad akhuna medical center yamayba keenka
dhegaystayaal qodobka kale una barnaamijkaana ha ka qaadaan maybwa mayba jare in iskoy badan oo isuku dhiyaw magaalada baydhabo gudaaje iyo oo dadwiinaagan iyo wadaan dadaalay markaas iyo ka fadaayaan iniyo walanka taraan bulshada ha ku bogtaali deegaanadiiyo deganaayaan iyo ka galli abaarti biilaanti i baadlaante ee osheenti lamaadii wasan e iskiigii oo dhulka adablaagii i dooyka lamaada buusanka qobna roobabkii lafadaayii misgi badan nahanka gonna dadka taas osheenti ini dadka hatiigsidaan deegaanada kiyaalaan duleedka magaaladun baydhabo meelaasooyo kiyaalaan kaamamyo horun deganaayeen dadkii bogtaadhahay ee hakaroori gudaha waddanka soomaaliya geekamayba idaacadda warsan dhati ee kulanka weeldhaday waana ku qayb galay barnaamijka bandhiga raadiyooga weersan culimaa udiinka deegaanadan oo uusan kuwiinayay sheekh xasan cabdulaahi isaaq sheekh xasan gaab maybaana warbixin dheer oo arrintaas ku hadalaas nin diyaariyey wariyaagana cabdulaahi maxamuud isaaq cabdulaahi cafaani
culimo kumade sheekh xasan cabdulaahi sheekh xasan gaab sheekh aadan sheekh saciid iyo macalin cabdifataax sheekh xasan oo marta ka haaya barnaamijka bandhig warsan iyo weliba codsadeneenta la gargaara oo bi-i baadlaladeera dadka abaarta habarka eeday ururka kaamamka magaalada baydhabo sheekh xasan cabdulaahi iyo weliba sheegay inta dadka geekan ku lumeen sida shay oo laku do-ay sida jaray cudur olii abaar taasoo sheekhi sheegay inta eta dhibaato ilaahayna lakumagan gala oo haddana teegi indhoona lonku qabsada korna oo lambaahanya inta laku horseedo oo bulshada kata iyo qof welba walaay awoodisa lonku baahanya geeka intuusa tara bulshada baahan mayba fursan helnay ana iyo culummada asxaabtay ee sheekh aadan sheekh sayid sheekh cabdilfataax sheekh xasan inionu warsan un haboogano waana lahanay dhawaay runtii sadar muuqudu su-aalka dhonga la ere walageeka arada yaala lan kasta oo maaragtay reer aradun ee kii banaanka jarkay inta rooga aragoo haay dhibaatadana ilaahay anoo qaado koro ilaahay ignaga neen meel kastoo iyo soomaaliya deegaansha ee waa dhibka yaalahaa bahal shal doronaado meelo unka doronga ka mid ete meeluntan eh sababtoo ee maybaka kulumay siduwalhaad ka kasta goonij ay dilaa'an ah oo wal dhamaayaw cudur kolley kan haddaba socodow waa cudur eedin dhib badan insha allahu muslimiinta mayba anka bishaarayaane lanka ka dhimido ahlu tawxiid ee waa shahiid herjinaad wa iyo abaaryaana jarta abaaryaanad sidiyaba dilaa'an atiyana qaatil waye olna jaro sadiidii walhaad oo ilaahownu badbaadi leeraayanin kulumeen rid mayba lenaa dadka muslimiintae hooba musiibo ka dhiili sidii ilaahay eraay aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahayaa musiibadu noo korweel adig waaxid eh dembe una kasbani sababtay waninka dhiida ilaahu toobadanii ilhaami tan kale dadka muslimiinta meel kastii roogaan maalin kasta baaqa iska daba kooyahay ee ma aragtay oo culimmadii baago hayd guddiyi badanoo guddi abaare ee jarbaaga meel kasta laka biyohay may ballenaa geeka waktigii ee weli rooga waktigii geeka la gurmado fadi oo geeka muslimiinta lankaalmay fadi yalla rooga lanka geeka qof oo baaha andhamada fadi ama oon andhamada fadi ama ma aragtay loldhuuri iyo shaban andhamada fadi lanka geeka ilaahay inkastaba weelo un gurmado kaalmeeye sheekh aadan sheekh siid u hay culimmadii ku qayb galay barnaamijka iyo weliba ka dheeraaday fadaa'iliya lagta sadaqada isidan kol horeyta oo lembiyow uso-on haqaadi tusaalayaal ku hadalow dhiibistiya sadaqada marka abaarta jarte iyo marka aaranka jare marka xaqiiqatan yani lamba meelo kaalinta bulshadku ka eedinyaa lamba meelis haddii isku dhooji xaqiiqatan umuuro on isku hayaan tan lamaad mawduucan hatan filin haddii aan hunagaba mawduucaas sheekha ku hadlay yani riinkuma kama mahaday meelima leray daad mari seegama ka dehnga leray meeli daag marin yani meel eray doomi ka dehnga lera haqiqatan sheekhaya mari haddii ana meel eraa ana kasii darsada waqti shida ayaa laka jara ilaahay subxaana wa tacaala menanku sheekuyi lan oo xilligii nabilahi maxamed sala allahu alay wasalam dacwada uusan maka ka bilaabay dacwatu tawxiid langa may beeray gaaladaas ku mid aha yaquulu ahlagtum cala lubada yacni si muxamed i dacwadiis iyo tawxiidii lanka horseedfaday maal fara badan ka biyeer ilahay ma beeray lankaas ku hadlaa eh ilahay magmalaya waleer eh siba lam yaraw axad lankaas in ilahay ba aragahay magmalaya miya lam najcalahu aynayn walisaana washafateyn wahdayn najdayn nicmooyinka ilahay si uska jasaar yaa aayaadka ha ku hadleen في نهاية ما بلارين ما يقوليس كان قاعد وعرف يعني فلا تحمل عقبة يعني عقبة ما ينضجي رواي ودمر رواي مركز عقبة آيدي شيئا سولي شيئا ما لاري وما أدراك ما العقبة عقبة أسمع رفاك ورقبة واي لأن الله يسده أملك بني آدم قال حريدس واي إن لن كاسلو حرية حريدس لأن نقوي أو طعام في يوم ذي مسغبة إن للطعام سيلن نولي مال ذي مسغبة كاج صاحب أي طعام قصدسيه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أنا لن أقوم إيه oonatay aawshii waay isoo xanaano i ricaayo aan baahanay masaakin e wajiba qobshay aan deeni yar waalidkii aan xamaalfaday waaye oo labadiis waalid quratu ceeji ahaayeen aan gargaara fadan aan naxariiso fadan yani waaye lankaasiima inaan gargaaro waay meeluus ilaahay iyo rasuulshii kula degaa lamaho oo naba khayru zamaan aakhiru zamaan naba inka dembeeye ah khaatimu mursaluun ah ilaahay addooma jila inka fadl badanaay ah meeluus kula degaa lamaha bedeejeen meel araay may inka biyo waaye lare ogoonkaas oo garaaba ee weliba ow miskiinan damatraba ama miskiin dhuldhac ka dhiya oo dhul ka yaala siisba lankegda habaaday habaaday habaaday fi nihaa dhiya dhul ka yaala uma kaana min aladiina aamanuu mayn kumid ahaado ay dadka ilaahay rumeeyaan oo ilaahay waxdaaniis rumeeyaan aakhira rumeeyaan nabiyada ilaahay rumeeyaan wal alwa ilaahay inla rumeeyaan baahna ay rumeeyaan
macalin cabdifatax xasan oo siin hayay ku qaybgalayaalka barnaamijka islamarkaasna e madaga jamciyadda qaariga ee dhaha foundation iyo waliba xusay intay jamciyadda samaysay oo lala biyo dhaamin e iyo hunguri dhiibo e muddooyinka inkada dambeeyey iyo oona geeka jamciyadda qayriga ee dhaha foundation deersisay isbitaalka wing ee magaalada baydhabo daawooyin inaska jaraan labaatan shan bokis farenbe taasoo bokiskiiba ka jarta soddon iyo saddexaba farenbe kanol o r s iyo sharootada kanolka lkahirow
oo lama aflee qabtan dhinigiiba isan goytan angohaas umata kheerka sinka adeegaytan ajar ala sinku sii tan kale wadciga madaan hangnagada ana culmo ma ihi wayba waa laakiin lan umata ka dhex noolo xaalka jaroon la socdo ahaa jazaakum allahu kheyra yasan laha walaalo dhammaan ama hadiye may kale inka baaqane naftaana wayba ina lan taha charity foundation mise muasasadaha alkheyriya ayaa ka shaqeeyeen hay-ad maxaliga oo beledka degangaina muddata tuma i dhowr beri lakurooga tuma i afar beri lakurooga yaa biidhaamin bilaawni alxamdulilah ilaahayna nii guulay culmada naftiya garabaa naysiidi madi una aragni baahada yaala wadanka walaa anka wiin sheekha tadni sheega sheekhan sheeadan sheekh saciid sheekh xasan gaab ilaahay ajarku siyaa sadaqatii madaslan baahan yaan ajar badan madi una aragni baahada yaala oonka yaala dhee baahadaba oonka ku doran yaa mayba iska xilqaaminay un u walaalo dal i dibid kaaladaan in biidhaamin la suubi alxamdulilah maalintii hata wayba waaha geeka oo kale shan booyid iyo nagadaas oo booyidiiba toddobaatan fuusta qaadas inta kale afar afar booyida ka wadni wayba waa sheekha siibseeraayo lanka afdhiy walgooyow kii galantiis walka jar kii wejidhiy walgooyow lankastamiir isu walgooyow intii isa kaalmaysada fikirkaas ku amba qaadni una wayba waa afkaani iyo magaagani iyo wejigaana walay ka qaadan korna umati in unan ka shaqaynayan ka talagalni ilaahayna wayba waa ninka gargaaray alxamdulilah shalay aan ka damboyti mashaa'ikhda wayleeraayi dad walaalo ee junuub sudan roogaan yaha ka hariiriyeen dhalinyaro ee reer arlaadan dhaladi iyo mayleeraayi lama kun iyo boqol iyo sida dollar beese ee ha ka wareejiyeen beesadina reertaaha ee naxfiiskan inkasheeneen geeka tisla jarna aragahaytan ololaha saka jarni isbitaalka wiin oo shaban biyood dad badan handharaardeen mise maalin kasta la sheenahay yaa booqasho ka koyni qarashaadkaas la sheeni nusjo isbitaalka inka talagalni isbitaalka mayba jeynay alxamdulilah ilaahay mahadiis labaatan iyo shan bokis oo mayla raay falebe-e bokiskii mise kartoonkiiba ka jarta toddobaatan soddon iyo shan xaba falebe-e kanolo oo kun xabe-e o r s oo kun xabe-e mayla raay afartan iyo shan kiilo oo bahalkii mayla raay kaloriin-e karaayado toddobaatan xabe-e kooladii dadka laka duubay walaaloha dhiibid haddii las caawiye lankasta meyli rooga wala ishaayo ku dhiibe walbadan la bedelko isbitaalkii una u roogno khudbadii ka jarna xilwi alaabti wareejiyaanaya mayna nin sheegay langmayla raayo odayaalka arlaada ku tirsan ilaahay ignaxariisa ehelkay i qaraabadiis i deegaankaba saban iimaanku sii ya mayla raayo shibankaha dhii shibankaha rididi malaaq cali bare ya hata yaa nafta ku batinanayr isbitaalka shiban aan dhimadi tan iyo markiya bilowtay bogtaarooka abaaro idaacadda warsan iyo welibaan suruntay barnaamijyo naskasheenas walgorodka culimaauddiinka iyo kormeerayaal taasoo bulshada anka bandhigaas xaaladda abaaro iyo oona geeka barnaamij ka qayb ku hay dadaalada idaacadda warsan anka jarta samatibiyowka dadka iyo nisjeedyowka indho iyo dareenka kala duwan ee bulshada si dhammaan bulshada iyo oo wada jarta inas caawada iyo oona gacmo kale lanin baahanayna
baahinka koynisga male beero noolal male walaa ma male iyo aan ka tabi goreyti beero iska taabadaan wala ninka bahaaya dan wal male saasaan bani lama owlaadaga inta muslunka ka dhal nool wal mahaysan intiuna koyni galantaan wal maagal ilaahay dan wal ku sugoyn
halugay goobgadud midikoya muslungay saare idooska katamni baaba daddiloyte ayow hunguro aama kortee ye oo aha ada oo kale e i owlaadiye buur fidhiyaan iri binaange oo dhaxan mee ku galaanya unlahayna yee intaas in dheerto baaha hayta owlaadiye i biilaan kataba ada oo xaaladdaas fiiriyaaso oo reed intawaaso aha i owlaadiye baaha la boorayaan go'aan deer reedanka nagoy biilka ku goykiis yar aadaasi owlaadiya ka nooladaa
hataba dhegeynsadayaal weli wayba ka jarnay qaybigii hore ee barnaamijkii kaana kulanka warsan hatana maybaa ha qobdaane qodobka kale oo uusayey seminaar geeka lonqobdii iskaashatada beeralayda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo yaha abaabuli wasaaradda beero iyo waraabka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hataba seminaarkii isdn d waa ku
dhammaan iskaashatooyinka gobolka baay waa salaamantiin salaan boqolkiiba afarta salaan kadib maanta waxaan u joognaa meeshaan inaan ka fur furno barnaamijkii beeraha ee siminaarka loo qabanayo insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan siminaarkaasi ka oofino howlka weyn ee wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed sidaa darteed haddii ilaaha qadaro waxaan ku wareejin doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi isagaa faahfaahin dheere jeli doona seminaarka maanta la furaayo wuxuu horudhac u yahay beeralayda gobolka baay siday u hanaan lahaayeen beerahoodii iyo barnaamijyadii loogu talagalay inay wax qabsadaan si ay ugu guuraan gaajada iyo fakriga ee haleeleeyey gobollada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkeennagu wuxuu ku saabsan yahay sidii loo kobcin lahaa awoodda iyo tayeynta beeralayda gobolka baay marka barnaamijkan waa barnaamij weyn runtii aan ilaahay fursad inoo siiyey maanta inaan ka soo qayb galno u furno seminaar beeralayda soddon iskaashato iskaashatooyinka beeralayda gobolka kaasoo la rabo in lagu taabageliyo sidii kobca dhaqaale u soo saari lahaayeen beeralayda iyo horukac iyo horumar waaro si ay u gaaraan hiigsiga la rabo labada kun iyo labaatanka in laga baxo gaajada iyo fakriga lana gaaro guul weyn oo la taaban karo oo ah iskaashi qaran si ay ugu gudbaan baahidan iyo fakriga sida haddaba oo haleeleeyey sidaad ogtihiin hadda waxaa ku soo noqnoqonayo beerahaan biyo la'aan iyo roob la'aan iyo gaajo badan iyo abaaro abaaraha sidii loo guun gaaro marka waa in la helaa barnaamij tayaysan oo ay ku baran karaan sidii miro ugu soo saari lahaan beeraha siday u qodan lahaa eelalkoodii si looga faa'iidaysan lahaa wax soo saarka deegaanka runtii in badanna waa waanu ka qabannay in kala oo insha allahu tacaala sida sanadka cusub aan ka qaban doonana waa jiraan idinkaa arki doona barnaamijyo badana u jira wasaaradda beeraha marka waxaan rabaa insha allahu tacaala kuma dheeraanayo inaan ku wareejiyo wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada iskuduwaha beeraha ee gobolka baay iskaashatooyinka gobolka baay dadka ee muxuu ahaa ee muxuu ahaa idaacadaha ee oo mar kasta gudbiya akhbaaraadka iyo dhacdooyinka ka dhaca micnaha xagga beeraha iyo arrimaha bulshada wixii ku saabsan marka ugu horreysa waa salaamantiin salaan kadib waxaan rabaa oo keliya aniga hadal uma istaagin casharaa idin socdo in muxuu ahaa macallimiinta casharka noo bixinaysa waxaa noo soo dirtay faw cidda wax la siinayana waxaa waaye muxuu ahaa iskaashatooyinka beeralayda ee gobolka baay oo keliya waxaan rajaynaynaa waxaa noo diiwaan gashan konton iyo shan iskaashato waxaa hadda tababarka ugu horreeya qaybtiisa hore qaadanayo soddon iskaashato soddonkaa iskaashato waxaan rajaynayaa cilmiga meesha lagu bixin doono inay ka faa'iidaysan doonaan midda kaloo labaad waxaa waxay isugu jirtaa aqoonta laydin siinayo ka sokow inaan ku ogaanno miisaanka iyo awoodda iskaashato kasta ay leedahay iskaashatadu hadday tahay magac iska yaallo oo magac keligiis qora hadduu yahay iyo hadday tahay iskaashato jirto oo awood leh oo wax soo saar leh oo ay ka kooban yihiin dad badan waxaanan rabnaa hadda ka bacdi duulaha raalli ka noqdo iskaashatooyinka inaan ku qiimayno wax naga soo gaaro hay-adda faw iyo hay-adaha kale oo beeraha ta'kuleeyo waxaan ballan qaadayaa ka wasaarad ahaan inaan gacan siin doonno oo keliya iskaashatooyinka ku dadaala inay wax soo saaraan isbahaysigooda uu fiican yahay dhulka ay haystaan uu yahay dhul ballaaran oo awood loo leeyahay in qarash badan la geliyo sidaa darteed waxaan codsanaynaa shan iyo labaatan kaloo iskaashatay oo naga maqan insha allahu ayagana mar dambe ayay tababarkan oo kala qaadan doonaan waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo hay-adda faw oo noo soo dirtay macallinkaasi si bal iskaashatooyinkii asaga maanta ay u kala warqaataan idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad muxuu ahaa barataan casharka siduu yahay aad u qaadataan maanta oo dhanba waa inoo cashar hadduu ilaah raalli ka noqdo annagoo dib isugu soo noqon doonno middii kaloo labaad ha loo dheganuglaado hana la ogaado iskaashatana inaysan ku qaadan doonin magac been ah waxyaalaha ummadda la soo gaarsiiyo haddii aad ogaataan iskaashato si qaldan wax loo siiyey oo aysan wasaaradda beeraha ka warqabin waxaan idinka codsanaynaa inaad soo wargelisaan annagu liiska iskaashatooyinkaan oo dhan waa gudbinaynaa magacyada waa gudbinaynaa awooddooda iyo brofaylkooda hadda idinka codsanayna waa gudbinaynaa wax alla wixii awood leh ayaa aniguna wax tari doonaa laakiin in qolo gaara la naasnuujiyo ay qolo gaara wax la siiyo ma dhici doonto hal qofna iskaashato ma noqdo laba qofna ma noqoto saddex qofna ma noqdo qabiilna iskaashato ma noqoto iskaashatadu waynay dhul badan leedahay waynay awood haysataa awood ganacsi iyo awood kasta inay leedahay waay sidaa darteed waxaa idinkula dardaarmaa insha allahu kariim shirarkeenna waa badnaan doonaa waanu isku soo noqon doonaa shirkii maanta oo bishu tahay muxuu ahaa siddeed iyo toban ee iskaashatooyinka beerada loo qabanayey waa furan yahay waana mahadsantihin
bakaarka bagaashka ee walaalo oflow widaayo aan walkala weelo waaysanaa weriti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayle kuwaayey baryey hamar ambahe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormanbarneed bakaaradoo an aragay baakiyaago oo me e ii buskut waahey kolay kabuuhu haatowlay ma ahaa isuna buskud buskud ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaalo oflow ku jeeyo
bismillaahi araxmaani araxiim may adameel walka boobahayo isheentay boob miyaalo bagaas gadasho layla roog adiina birka ku gal walaage ada ambaahanaytay banaadir inka bahafadi anta babbuha bakaarow ma in lahayti bakaarka walaalo ooflow dekeda banaadir babareejeyay bulsho anroono buwa laka oombaho buwa beafaylahow buwa bilaan i migal dhatiyo bagaash intiiba daneeyasa bakaarka walaalo ooflow beesadiin laseeda wala bagaashlay ee bakaarka walaalo oflow dhatisku buuhaan hoo ana warsiinku bilbilaaw marag digaad jubbo oo kiiboytahayay baaqulaysay banaankaska gadgadaayan haatow anhaynee bariime ee bariiskii uslaka kari beri ha iinka darba kan eeda iinkabahaylay adaguraasa beecishayna eed anfaylayi hoo ada ambaahanta bakaarka walaalo oflow ankaseew bakaarka walaalo oflow wayba kale kuko'onbaha
dhegeystayaal may baa ka guda jirnay qayboogii dhata ee barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobka keliya haatana ha ka qaadadaana mayba waa isku duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiwahaab siraaji sheekh madooyow iyo geeka maybaa ku hadalay walqobodkii wasaaraddaas tan iyo wakhtigii la aasaasi may baana arrintaas ku waraysaday waryaagaana faysal dhaayow xuseen
bismillaahi raxmaani raxiim eed eedaanka dhowo ee may mahadbilaaran ku tagnagay raadiyaha warsan oo runtii leerikul raadiyaalkan cadcad la shaqeeyo dowladda koonfur galbeed eedaanka mahadnage se adii la ogii wasaaradda beero iyo waraabka may la dhisay labaatiyadii tibili koowaad lamaada kuntumiyo iyo afartii magacaagi isku daya wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed runtii walyaabo badan oo la taabageliyi karoo ku suubini may abuurnay iskaashitooyinkii beeralayda gobolka yaa dib hagnoolaynay tan ii burburkii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad bare xukumi jari iyagoo la waayey adeegii bulshada dhammaantis dambe ku zuuli yaa dib may ilaahay ninka suurtageliyey una fursadan helnay inun hanagne adeegayaashii ee wasaaradaha khaasatan wasaaradda beero iyo waraabka may badhisnay iskaashitooyinkii beeralayda oo unan dhisni karateriya iskaashitooyinkaas a b c haka xulni yaa ku dhisni gobolka ugu yaraan iskaashitooyin diireen adii lixdameeyi konton iyo sagaal eer korna ada lixdameeyi oo kale iskaashitooyin ee suubini iskaashitooyinkaas oo tababaro badan aan suubini kambasi building badan aan suubini hatana sii weedna si unan dhaqangelilayni kobac dhaqaale si walaan saaro fadeen beeralo aan ku faa'iidaysado fadeen goboladan koonfur galbeed khaasatan gobolada baayibakool miyaa kana nagaday abaaro fara badan abaaradaas oo dhan kubaha kora iskaashi oo lasuubi lakasuubi beero dib intii lan suubi dadka la bara farsamo cusuban misna wayba walaa hata lerow adduunka ka dhagadow abaga adduunka adeegsadow una may walka suubsado jirnay beero iyo ambiyo ka fala jirnay inaan hela taragtari suurtageliyadii wasaaradda may la shirtay fow oo anka wiin wasaarada dadka dhiibow galabka beero yaa kala shirnay muqdisho waagshoobaninka gobodeen may ku kocodsanaya silan hela faday taragtara makiinooyin oo falan beero runtii nin suurtagalli waana noo aqbaleen waana sugaynaysa insha allahu tacaala dhowaan in unaan dhiibina cagafyaalkaas hadiiba lahanii wareeji yaan qiibino si dadka aan qobsadan beerajo walan ku saaradan haraadigan abaaraha nagadina si in goofaden insha allah marka deegaanada koonfur galbeed abaara ka dhoo ka dhoo ka dhigan beero abaarsneen wasaaradda beero waraabkii maysan qorshaysan abaartun dadkan beero abaar ku galan runtii qorshooyin badan la diyaarini saadii boogta ana may ku mid ahaa guddiga abaaraha yaa ku ku jira wasaaradda beero qorshayaal badan a diyaariyohayna balaayn badan a diyaariyohayna inuunan suubina abaartun oo gohuwayti may kaws garay horta shayga may buama dili ku bahow haddee boogtaa dili daaweylefado qurmuunka laku dhige wal wasag biye wasagaas ka dembe may bawaa aydiinga la mariye aydiinka ka dembe qalaaji la siiye abaarta naftee may koos garee inti kooyta abaarta may koos garee dhula gabnuna carri gabna biyi gabna biyagaasoo lahasaara yaa ka dadaalohayn wasaaradda beeromayn qorshaysana sida irrigation weelka suubilayti water catchment si ka suubilayti biyo qabad saadii boogta boholo leerow urugay nasabuurha kababundulan kasow halkii la hada may gudbiyaase 100 mitir kuba ya gudbiyaas boqol oo kun oo mitir kuba biyo gudbiyaas daqiiqadii saddex bilood ka baadina oonla waay marka aan sheegnay faw iyo dadka arrimo beero ka shughul leh irrigationka ka shughul leh aan sheegnay in aan suubiyan water catchment biyo qabad intii lan suubi si dadka biyonan waraaban dharna aan ka dhigadan xoola aan waraaban beerona lan ka fasax lan waraabsad marka runtii ma eedan ka baraarujiyay dadka iskaashitooyinka lan kasantii awoodis muday wadadan ceelal ceelalana ku baa qoraad roobka la ilaa suuga leer roob marna ilaahay sheen dhade marna wal waay laakiin biyo dhulka ka jiran la saara beero la kadhika beer oo khash crop i bariis la saara qiib la saara misigidii horta buna beerada jirin la saara qiib gudaar la saara laakiin marka beertis ma abaarsiso korta haddii biyo bahaysado oo dhulkina haysada sembir wayba walaan roob la ilaa suuga haddii un cerna roobka ilaahay sheen dhade marna marna goosade marka saasa koos garay korta abaarta xooggaas oo la midayow la suubow biyo lan helo beeraha haddii biyo lan hela dhulkun abaar managada koro aaminsigna una kadambeyntii wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeedyadin may eran lahaytay dadka abaarana saamaytile aysan inka baagan lahayteen oo sida abaarta lukubaa kor isgar kor بسم الله الرحمن الرحيم إلهي هدت كبيك أبارت إلهي شين دم مرقل بإلهي هد أسيا وديس واسعة إلهي أن قرآن بدن خواب أنت إلهي نيشان ولا ضديه بيواي أو إلكوكو كوي والبلاد نصوبيا تدد مدعيان marka maylinku baa kore keliya may awoodi in la miday cooperative cannot be broken if it can be broken cannot be conclusion iskaashato may la ray ma kufto haddii kuftona ma kacad waa dadkantii baxay isdaga awoodiyo mideeyaan aaminan bulsho in wala ku saaro koragna aaminan kow may ma iskaashi kow maylinku faday in is-aaminaad la hela dadka iskaalado in is-aaminan runtii haddii lan kan is-aaminsanayn mayba ma iskaalado koro markay iskaashigaas ina suubiyan dhulkana ha ku saaraan biyo ونحن ما كعوي دون إن شاء الله تعالى هدي لا ينسوه تجري ريجك ولا ينضربنا هديك وين ونسكشتون كتكو ونصينا مش عيال عم بوجينا بيرون عيال كبو بوجينا أنت أول لك دوري ولا حلا هي وكو بيجا تاسون كل شر جرينا فلان وزارة كل شر جرينا دون نيديل كعصبا لما تكون تمسيات كم دبي عقدا لما تكون تميت تضبط ون ونكبر دون الشينها جيلنا ون حجيرين وبجنبه hanjiirayna dhulka adablaag eh insha allahu tacaala iyada diiladaana ka jarta adi mudan insha allahu
wadani general trading company two war siday buwa iilayaabto waraabo gaasee leewaha anii wareysanaa ambo weliow aalay arwo wadani two baydhow warshadhinkayaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalooda ka aragdi walbankalukusheeniya wali markabkosheeni dhon baabuurtuley welaglahakasiyay wadani tuuleylisheene maa baydhabo warshad mankiyaala wali ad weydiyaasay waashanaagti walmaha shal reebnehe wadani tuuwa lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii koy walal wadani walba ad aragdi wala eed inku sii wiina wadani wala yeelisheenay wala koobmama dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy S5 Galaxy S4 Galaxy S3 Nokia far badan Tecno batariyal bariime mobile dhalooyinsho iyo wiliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahmi yaryar iyo wiin marwaaxada shalgadiisansada ac iyo d c firinjiteeriyi yar ibubiin qasaaladoo dharkayi yar ibubiin fiilidiish mikrofoonna sameecada sameecado masaajide saacado farabadansada alfajri haramayn kaasiyo bariime e ihaano kala okiyaalyaal farabadan i weliba qalablinka talagalay aalamindida odayaalka oo muruglika biyaw dhiniga elektriga sida fiiliyaal nalal farabadan doobibareesi i walaayilimad e dhiniga kosmaatikiska kareemooyin saliido shalgadiisan saabuunno barfuun aawshay obooshay dhiniga stationarig buugaag i qalamaan i wal kaloo fara badanoo lamada enkaseeda walaalayaal wadani general trading company two weliba waybaa kaloo ku daranaa annaha ka aragay cadwa two ulo ulhaanle alla unwadagaaso ho ada noogtoona otomaatig ahoo isgediyaaso kursikii inlagadaaso kafadheedas aniba hayaabay
dhammaan intaas oona siin sheegnay wadani general trading company two iyo gadaas waybwa jumlii tafaariigba ku helaasan malaba la jara mayba kale arwa wadani siin suubiyaase dukumentiyaalka lakashalgadawshiyaalka sida dhulka iyo baaburta ee bulsho inmoogatin arwo wadani wan iyo arwo wadani two lama arwo oo mintaana e waa arwo wadani wan wayba iyo kiyaale daarti dheer ee ganacsiga ee alkhaliil arwo wadani tuun wayba iyo ka horjeeda salaam bang atab wali faahfaahin kaloo intaas dheer wayba isan kula dolaar heli kortaana taleefanada nambaradi iyo shalay eberli hal todoba tome i lama siyetun i siyed eber eber ama eberli hal shan soddon i sedde eber shan labaatun ama taleefanka
dhegeystayaal may baa hadeelnay qaybooyinka dambooye ee barnaamijka kaana kulanka warsan may baana haatan ha ka qaada doonne wasiirka hubka dhikowka iyo dhaqanceliyoowka maleeshiyaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eelay yaa waraysi dhiniyo badan daaraaw may baa laweeldhaday waryaagaana faysal dhaayo xuseen waraysigiina may baan dhiyay sidatu
insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ayagana in howlo badan loo sameeyo wasiirka warfaafinta waxaan faraynaa in baada saxaafadda uu u furo siminaaro tiro badan tayadoodana in kor loo qaado waxaan kaloon rajaynaynaa insha allah meelo fogfogna tababaro in lagu soo siiyo dalka dibaddiisa aad iyo aad aa umahadsantihiin bahda saxaafadda dhammaanteed waa salaamahayaa ciidaan umahadsanta abwaaniinta wal una hilmaamu korna male taariikhdiyo gabayada leen hilmaamu korna iyo iyo suubiyan iyo tiriyan aan kama hadnagaan shaqada badanoo dalkiyoo ku qabadeen aan kama hadnagaan soomaalida asal hore wali haada jartay dad eed iyo eed dhiniga ama fanka ama abwaanada eed aan qiimayaw abwaanadana wali haada jarena taariikhda dalka dadku run sheegaw sidaysan la dareertaan soomaalida asalshee hore dad walay ahaayena inta badan leeraw reer guuraaye reer guuraagaasoo markaas gobayto iyo dad badan aan badan yihin taariikh ahaanna horumarka dalka kontonkii sana una ha dhaafnay dhinti burburka indhiina dadka hor markaas ku shaqaya wala er korna wala haayana saxaafadda oo yo un ka horreeyaan ba abwaaniinta saxaafadda ma shaqeeya korta abwaanlan injineerkii waaye guri injineer lang ma dhismaw wala lanayoon eed iyo eedaan kama hadnagaan haan hadda koonfur galbeed ruugon wala lanaa insha allahu tacaala dadaal badan geliyey sida wanaaga iyo sanwadaan howlkarnimada siin kama hadna faa'iidamada howlgalimeel kuwadan deegaanada guulbadan hooy guulooyinka dambeeya hooyeen ma
ciidan ma asintiin ciidamada wali wadaana howlgallo badan la kala dagaalamaw nimankan khawaariijte hiri jidate dhibaatay umuduun umuduun yo lama sano ku dhowaad roobo badan aan qubana beero inta badan abaaro ay yiin yaa wali adowga yoona suubiyaayeen inay jidate umudo ku hiraan inayoo go'doomiyaan deegaanadun geygun koonfur galbeed yo o onjeerna deegaan kale go'doonsan yo onjeerna sidowna hordhaanban xaqiijini baabuurka boosaasaha ku baha hamar nabadgelye ka seedahay kii hamar ku bahoona kismaayo nabadgelye ka seedahay baabuurkii baydhow ku bahoona inuu isu seeda waayo degmada weejid oo sagaalan kilomitir injarto walayn argaane cadowga is oo cadow iska wada iyo ashabaab iyo haddana inay isu firqiyaal badan shalleeye haan ku dhalada deegaanada inay eeyiin dad dulli ee infakiraana aday aasho la tusi war kale iyo shal ogyiin aan la hayna tale iyo tusaale kale midnayo oon la haynayo inayo aadayo aasho dhibaatayaan keliyo shaqadiyo iyo nagati balse mar ilaahay mahadiise shacabka iyo ciidamada galnyaa isqobsadeen deegaano badanaa cadowga la kala dagaalami dhibaatooyin badanna wal anjeesidi insha allahu tacaala ciidamada wali faraane sidiiyo hordhaanba shaqooyinka iyo unwadeen inay labalaamaan ceelalka biyo ku dhaansadayaan shacabka xoolaasha ku waraabayaan inay ku difaaca adowga adowga wali bilaaway dadkii haqahay inayo biyo indiido waraaban in indiido xoolo wala yaroo ku badbaaday inayo nololo indiidaan ilaahay idin shay wali lanaa shacabka iyo ciidamada iskaaladaw kaha guulahanka dambooye oo ciidamada hooyeen deegaanada deensoor niman khawaariij ah yaa howlgalle qorshaysan laha ka khaariji haanay ku dambooyey isimbala dareertan saydhelo oo deegaanadan koonfur galbeed laha ka hoolloo laha ku fuliyey bay dhowlasheeni heraabtun hadda wali ciidamada howlgalle ballaaran kuwadaana deegaanka masar oo oo howlgalle qorshaysan ay lagu soo biyey cadowga laha kaga goobada in badan insha allahu tacaala wali lanaa meel walba deegaanadan ku tirsan inay ciidamada dadshoo ilaahay qafuur raxiim kahay rooblaanta weere inayo on gargaaraan biyo un ororan shacabkiiyo kaalmayaan faraan mudanka dambeyntii madaaweynaha mayba faray in wadadan buur iyo ilaa iyo muqdisho iskilaas baydhabo in la furo ciidamada mayn fara lahayto buur deg uma fadhiiso madka dhex iyadaan mahadsanta keliya magaalada muqdisho iyonay baydhowdhatiyo yaa madaxweynaha iyo meelo badan deegaanada inta go'doonsan dhunga marka biyo intii la furo walay fariin indiraane dadka sheegadaw inayo iyin ciidamo soomaaliyeed oo iyo nafti oo qayb ku ah gohnaanta jidka fariinga indiraan walilana dadka shacabka dhibka halku dhaafay jidite halku birmoy nimanka khawaariijta ee sida gaadmada ee baabuurtan hor surugna ciidamada booliiska gaarka ee fariingandiraana insha allahu tacaala yoba ku howlgala doonaan waana aragi doontaan sideen ka dhaqsii badan jidid badan oo la furiya aragi doontaan ciidamada hordhaan wala in suubiyeena raashin macaawine ee oo lah ku dhiibi xamar muddo ka hor wali jeeyana deegaanada ilaahay idin sheegay haddana wali ku rajayna jirtay inay furaan nimanka adowga ee aadayo iyo aawsho inay godoomiyaan iska dayin inay aadayo aawsho lagu qabado ku rajayana insha allah
dhegeystayaaalka qiimaga i gaayayla ee hawada noola dareera maybaa intaha ka gebagabeeyaan ee barnaamijkii kaana kulanka warsan oo uu kaha ka qaadanay macluumaad ciidan fara badan oo ka aalaw inay walbadan kula bateen dhegeystayaal barnaamijka maybaa ha saaray faysal dhaayo xuseen aan oo dalmareen siin la dareeriyay maybaan dhinaga farsamada oo saacidaayay saaxiibkay saalax cali maxamed qays dhegeystayaal intii barnaamijkan barnaamij la too ee uno hamiin dambe hobo allaga awoodile us ogolaada tan iska nagada doonno maybasingu tabaani guud ahaan sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
warsan raadiyo raadiyo warsan
raadiyo warsan widaykii bulshaduwa madoono walaalkinga warshe yarow kome ee s w a fe waa huwada dhatiye way siinkasiyey fm shaynin wiinaga waa wadanka kulid ee warkin ee ku dheego bulshado liwidaaya raadiyo warsan widaay widaay shee kuwiinyaa wangaalna humbokuwiintaa wijiga dhigoyna adii warkaka jare doowanna katafig e wangla dhammaaw e beenluku wareejiyey runguwiinti ee waako wal ugaandaru walfaylima ee wadankin horumarshay waliqobsami ii walikumoqon ii weliba adduunwiinaga walikudhiyawhaysiinku warbiyo bulshooydaarada raadiyo warsan wanaagii walaaltinimada warsugu noo yaqiin ee diinteen waafog e wacdii tafsiir hadiite walboon kumoqnayn iidhe i baafin barnaamijyo waltarka leh warsaga ciyaaro banooniga heeso wadani i jecel barnaamijka salaamo walaalos jeel iyo weliba fikir walaagi adahayta walkoo qobadayo walaal welcom radio